warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan raxiim salaamulaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegeystayaal qodobadan warka idinkuga heyna waxaa ka mid ah shacabka xagardheer oo sheegay inaynan helin lacagaha loogu gargaarayo looga gargaaraya saameynta abaarta oo d m oo gaariso ka bilowday diiwaangelinta musharaxiinta xisbiga ku biirayo iyo gobolka bokool soomaaliya oo laga soo tabinayay in abaartu ay dad ku dhinteen kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo waa subaxnimo talaadaha taariikhda waa toban iyo shanta bisha labaad sanada labada kun iyo labaatan iyo labada qodobadaas aad maqasheen waa qaar kamid a qodobadan idinkuga hayna warka subaxnimo kuwa iyo kuwo kaloo faahfaahsanba kusoo dhawaada dadweynaha ku nool tuulada bohol shan ah amaba xagardheer oo ka tirsan deegaanka faafe ismaamulka gaarisa ayaa cabasho ka muujinayo inaysan weli helin wax dhaqaale ah oo uga yimid dowladda dhexe kuwa loogu talagalay ka falcelinta saameynta abaarta qaar ka mid ah oo warbaahinta la hadlay ayaa hoosta ka hariiqay inkastoo horey loo diiwaangeliyey inuu weli ka maqan yahay dhaqaalihii ay rajeynayeen waxayna mas-uuliyiinta ay soo doorteen ugu baaqeen inay arrintani wax ka qabtaan
waxaan maalkan iskugu imaana maanta anagoo ah xisbiga
madaxweynaha ku baaqay in dadkiisa uu gurmad u samayn doono oo lacag maaragtay la bixin doono abaaraha lagu magacaabay waktigii iyada ahayd waa la qoray dadkan haweenka iyo macalragaba wax alla wixii kibaandhadaha soo baqeen gaar ahaa waa laga qoray kibaandho lambar iyo telefon lambaa laga qoray waa la diray haddii la diray sidii yacni waa la diray lagu yidhaahdee maaragta jiifafka jiifka locationka haddii la dirana ilaa aminkan wax ay lacag usoo dhacdee ma laha lokemishamada kale oo jiiraanka ee waxay sheegeen in ay lacagihii abaaraha usoo dhaceen marka tii xagar dheer meeshay ku maqan tahay ayaan rabnaa dowladda bal inay dabagal ku samayso say ku dhacday in maaragtay locationmada kalena in laga helo xagardheer locationna laga waayo arrintaas ayaan cabashadeeda muujinhaynaa waan si soo qornay warqadii keenaa na lahay waan geynay jief baan u dhiibnay waddadii iid ahayd sidii noolaga qaaday lokashooyinka kaleo dhan lacagta way heleen baa nala leeyahay annagana wixii waan waynay sababtii markaan gadaal usii dhacnay ilaa had wax sababtii na siiyo waan waynay wixii naloo qoray ilaa gaal uu noogu soo laamlahay waxaan leeyahay haddii uu yahay ninka lasoo doortay b mudanihii kaloo m c agi warniyahu dadkeenu uu qatan yahay wuxuu ku qatan yahayna ilaa had lama fahmin mar arrimaha uu istaago soo ogaada waxa jiro waayo ahaan dadka hadduu qatanaado qatanaado ma hadda waxaa la taagan waqti waxaa la taagan yahay maanta nin kastaa dadkii waa la wada qoray haddii la wada qoray dadkii asaga ahaa al-aankan wax la hayo ma jiro marka insha allahu tacaala waxaan u sheegayaa wadanaha laga soo doortay meeshan cabdikariin cusmaan rati iyo xasan xanane maxaan u sheegayaa in maaragtay dadkaas xuquuqtooda laga dabagolo meelihii kale oo deegaanka faafiya yumbis sida jiiraanka anaga yumbis ilaa caliinjuqur wiilmareer kulli way heleen ilaa faafi annaga maana helin aniga kulli dadkii listiga oo jifafka jifka soo qor dhahaan ku jiray qoyskiina soo qor buu dhahay siddeetan iyo dhowr ruux baan qore waxaan u geeyey jiifka hal qof ee kamay hal qof ee kamay waan weydiinay arrintaa jiifka siday ku dhacday wuxuu yidhi anigu waan meeshii la geynayo waan geeyey waan adire lista ay dhiibteen waan dire kolley siday tahayba lacagta maan helin abaaraa nala dhe bir hore xoolihii abaar baa gashe saambuunshay balaa uraadinayna lo iyo ara waaye dhammaadeen abaar baa niilo qolaa magdhay saanka baandha iyo xaansho iskugu dawadane wax ilaahay untaa noo soo bixin ma laho marka dadka aan dooranay naftiis lacagti badan buu nagu hayaa siduu baarlamaanka uu weynyaho abaarihii wax toban shilin la dhahay nooga imaaday ma laho sidun baan haddaba u sugahay wakiilada xisbiga oo d m ah laantooda ismaamulka gaarisa ayaa bilaabay inay diiwaangeliyaan musharaxiinta xilalka hogaanka ee doonaya in xisbiga ay ku biiraan qaar ka mid ah mas-uuliyiinta oo shir ku qabtay gaariso ayay arimahan oo arrimahani ka hadlay ayaa sidatan hadalladoodii u dhigay
waxaan maalkan iskugu imaana maanta anagoo ah xisbiga o d m oo maaragtay masalaya gaarisa county iskugu imaana maanta anagoo ka kooban dadka matalaya ilaa ay maaragtay baarlamaanyaasha ilaa oo garis iyo faafi ijaara balambala lagdera yaan iskugu imaanay annagoo ka hadlayno arrimaha xisbiga waxyaalahan ka hadalna waxaa ka mid ah inaan maaragtay dadkan cusub oo la soo doortay inay horta isbarashada u horeysa midda labaad maadaama waqti doorashada ay soo la soo gaaray een, in la isdiiwaangeliyo oo xisbiga lagu soo biiro waayo xisbiga faa'iido badan ayuu leeyahay Een, waxyaalaha kale ka hadalna waxaa waaye inaan aan aan dardargelinno een, annaga xisbigan eh, madaxweynaha u taagan een, ayadoo dallad guud azmiyo la dhaho laakiin xisbiga odm ayuu ayuu ka yahay madax buu ka yahay annagoo gadayno waxqabadkiisa iyo sidii maaragtay madaxnimadiisa uu ku noqon lahaa ayaan ka hadalnay Een, waxaan kaloo ka hadalnay sidii maaragtay dadka raba inuu ku tartamo oo jagooyinka do- doorashooyinka u taagan ka bilaabato m c a ga ilaa iyo senataga u karay Een, ee oo codsanaya inay xisbigan kusoo istaagaan aan u sheegayno inay ay soo dhowaadaan ay maaragtay qoraalada soo diraan aanu u qaban doono shir dambey oo maaragtay wax alla wixii xisbigan rabo inuu kusoo maaragtay ku istaago inuu ay imaadaan annaga aan fiirino marka xisbiga een, qofka u qalmado oon u aragna inuu guusha maaragtay ay u dhowdahay sidii maaragtay xisbiga uga qayb qaadan lahaa nin walbo maaragtay tartamayo kuraasta hoose ilaa midka u koray waxaan leenahay inay xisbiga ay kusoo dhowaadaan ay imaadaan xisbigan waa xisbi maaragtay danaynayo een, shacabka een, een, reer guuraaga ah een, inay maaragtay xisbiganna waa xisbiga dowladda dab- oo la samayn doono xisbiga maaragtay iska leh waaye waxaan leenahay faa'iido badan buu xisbiga leeyahay inay imaadaan ee xisbiga ay ku tartamaan Een, aan ka hadalnay arrimahaasaan ka hadalnay een, sidii xisbiga maaragtay loo dadka loo wacyigelin lahaa oo loo qayb qaadan lahaa muhiimadda horta waxay ahayd in maaragtay dadkan halkan iskugu imaaday inay isbartaan haddana way forward isla qaadaan taasoo ah eh, kow horta diiwaangelinta xisbiga waa kow labaad waxaan nidhi eh, maaragtay in si toos ah campaign loogu qaado partigan eh, odm taas oo marna aan maaragtay laga nasanaynin eh, partigan si uu wuxuu ku soo yeesho saddexaad waxaan isniri dadka baarlamaanka ama m c asha ka imaanayeen eh, constitutionka in ay laba qalbiga iska dhaafaan oo xisbigan o d m si toos eh ay usoo galaan waan aragnaa annaga dadka raacatada waan aragnaa dowladda meel ay u jeedo waan aragnaa inkastoo aan tulooyin ka imaanin laakiin waan aragnaa wixii jiro waan aragnaa afaraad waxaan nidhi eh, qof kasta oo hadda inta joogo oo memberska official memberska ah waa in maaragtay tiragoob guud uu soo sameeyo xagga xisbiga ah Eh, ballan baan ku qaadaynaa Eh, ugu yaraan nin walba iyo dadaalkiisa waan haynaa haddaba dadka eh, maaragtay xisbigan tiyaar u eh inuu diiwaangelista tiyaar u noqdo way jiraan markaan aniga codsigayda waxaa waaye dadka eh, wax badan ayaan maaragtay kenya ku dhex dhunnay haddii aan reer northisternahay siba reer garis dowladda waan ka harnaa meel alla meeshii dowladda ay markaa u jiifto aqoonteeda nagu yar durbo waxaan rabnaa inaan aragno xisbiga waa o d m
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
howlgal qorshaysan oo amniga lagu xaqiijinaya ahaa ee ciidamada dowladda soomaaliya ay wehelinayaan kuwa maamulka degmada wallaweyn waxa ay ka sameeyeen deegaana hoostaga degmadaasi kaasi oo kuwaasi markaasi lagu soo qabtay koox burcad ah oo dadka dhici jiray howlgalkan ay hogaaminayeen guddoomiyaha degmada ahna duqa degmada wallaweyn ismaaciil sheekh abuukar iyo taliyaha ururka lixdan iyo afaraad ee guutada toddobaad qeybta lixdanaad taliya hilaac iyo taliyaha ururka daraawiishta degmada wallaweyn taliya cali juuc ayaa laga sameeyey tuulooyinka galooley sigale masiirey bulacajuusa lamagaras khadhooley iyo boraan intii ciidamada howlgalkan ay ku jireen ayaa waxaa gacanta ay kusoo dhigeen dhalinyaro saraakiisha ciidamada ay sheegeen inay ku howlalaayeen fal markaasi burcadnimo ah kuwaasoo ay ciidamada ku raad joogeen toddobaadyadii lasoo dhaafay hooyo iyo caruur ay dhashay ayaa gaajihii haraad ugu geeriyooday degmada rabdhoole ee gobolka bakool qaybo ka mid ah gobolada baa iyo bakool ayaa waxaa ka jira abaaro saameyn yeeshay iyadoo dadka deegaanka ay u hayaamayaan meelo kale sababo la xiriira in deegaanku aysan ka jirin biyo iyo baad intaba guddoomiyaha degmada rabdhoole ee gobolka bakool maxamed khayr salaad ayaa sheegay in degmadaasi ay ka jirta biyo la-aan iyo cun- cunayari taasi oo sababi karta nafaqa darro oo markaasi saameyn ku yeelata bulshada halkaasi ku nool waxa uu intaasi ku daray in dadka deegaanka ah ay ka barakaceen degmada rabdhoore ciidanka horta wuxuu la mid yahay si guud ee dalka abaarta ka jirto oo dhibaatada ay ay ka taagan tahay ayuu la mid yahay Eh, waxyaabaha u dheer waxaa ka mid ah insheegada roob yarada tuuliisa oo sanadkan hataa erigan xuduud xudiyo xuduud ilaa hadda waqti
ilaa jero uu xudud isdhaahaysaa markan dhulkaas waxay ahayday sanadkan hataa roob kaba kuma da-en hataa hal maalin kuma da-en markan intaasuu dheer yahay abaartada oo guud oo dalka ka jirta laba aruur ah oo xaraadii oon ugu dhintay laakiin waxa ugu daran oo hadda oo taagan waa biyaha waaye biyaha dadka ugu daran mas-uuliyiinta dowlad heer federaal iyo heer state iyo iyo dhammaan ay masiira dadka ku shaqaynaya inay dadka doorashada kale aan lagu mashquulina dadka la fiiriyo dadka loo gargaaro oo lasoo deynoodo oo oo wax lala gaaro waayo wax wax loo noqonayo geedka amba la rabo wax lagu noqdo amba wax loo loo noqdo la rabo waa dadka iyo dunida iyo dalki waay markan dadkan haddii hadda gargaar helin waa ilaahay gafuura inaan nagu yidhaahdo in olaas badan iyo geeri badan yimaadaan kaabsi gabaab dowladda ruushka ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay qayb ka noqoto wadahadalada diblomaasiyadeed ee wadamada reer galbeedka doonayaan inay ku dejiyaan xasarada kala dhexeysa ukrein madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi sergey lafrof ayaa khudbad ay jeediyeen ka sheegay in markasta ay jirto fursad heshiis lagu gaari karo mister lafrof ayaa soo jeediyey in wadahadalada ay sii socdaan taasi oo uu ku ogolaaday madaxweyne putin ruushka oo inka badan boqol kun oo ciidamo ah geeyay meel u dhow xadka uu la wadaaga ukraine oo ay maraykanka iyo saaxiibadiisaba ku eedeeyeen in uu damacsan yahay duulaan ayaa dhaliishaasi iska fogeeyey waxaa toddobaadyadii ugu dambeeyey sii xoogaysanayay dadaallo looga hortegaya in labada dowladood ee dariska ah uu dagaal dhex maro qodobkaasi dibadda ayaa ugu dambeeyay warkiisa waxnimood kala socoteen idaacadda sta fm codka gobolka waqooyi bari anigoo xamdi gurey idiin akhrinayay yuusuf bakadna wuu farsameynayay tan intaan dib ugu kulmeyna warkan warka xiga nabadey